markastoo la deeraa xilli roobaadka weliba bulshada ka dhaqanka deegaanada uu soo maraba webiga shabeelle ee gobolka hiiraanga yaa hafood saaradaasa obsaka eedan inyo saameyn kubeelata walahasaaruuka beero deegaanadaasa iyadoona hadda dadka qaarsho weliyo kadhiirana abuurka beero maadaama fatahaadiya dhibaato anjeysadu korta gadoomiyaha iskaashatooyinka gobolka hiiraan cilmi dogow iyo weliba use ku hadalay saameynta iyo arintiya kuweeladu korta maadaama yoon awoodna iyo beero yo ku nagaga biyo fatahaada gadoomiyaha iyo beeralaydan ka baaqi in marwalbiyo fiirjignaadanga beeraha laga abuuro inta badan markastoo waxay la kulmaan fatahaad markii ama la soo goynaayo amba yan mataqaanaa gebagabada ay yihiin marka culays badan oo waxaa ka jiro oo dadkii beerleydahay yan mataqaanaa ay niyadjab badan ay ka muujinayaan walow haddee dadku maaragtay nin hadduu ka tago uu nin kala tabcanaayo oo dadka reer hiiraan iyo dadka dhactaa u badan yihiin marka simbiri dadka beerleyda yarkaah waxay qabaan dhib weyn oo waxay ka taagan yihiin quus walow yan mataqaanaa hadday biyuhu soo baxaan iyo haddayna soo bixinba mar kastoo waxaa la qabaa cabsi ah inay biibaxa imaanayso marka dadka mar kastoo walwalkaas ayay ku nool yihiin hadda sanadkan oo kale cabsi badanaa jirtay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka badbaadiyey baareyna inta badan hadda waa la soo gooyey walow hadda yan mataqaanaa dee dayrta cabsi badan la qabo oo hadda dadka tacabkiina uu bilowday tii hore oo hadda iyadoo la cabsanaya ilaahay subxaana wa tacaala uu nabad loogu soo gooyey marka wax soo saarka magaalada adee waa iska nasiib nina adee wax badanaa usoo go-aya nina maaragtay waa ku khasaaraa marka sideedana adduunyadaaba sidaasaba faa'iidii khasaare isdaba socoto ah marka adee culayskaas ayaa jiro wallaahi hadda fatahaad taagan ma jirto webiga yan mataqaanaa hadda wuu buuxaa xagaagii waaye marka meelo farafaraha ku baxaano laakiin haddii roobka dayrto haldirsuga uu yimaado iyo webigoo saan u buuxo fatahaadda cabsi weyna laga qabaa haddaysen roobka uu dib u dhaco oo webiga hadda xagaagana yan mataqaanaa uu hoos u dhaco waxaa dhici karto in laga badbaado marka adiga waa wax xag ilaahay jiro cidna hadda maaragtay kama hordhici karto laakiin mar kasto reer beledweyne ama maaragtay beerleyda waxay qabaan ah in maaragtay cabsi biyobaxada mar kasta way qabaan marka waxaa dhici karta inaysan biyobaxa imaanin waxaa dhici karta inay timaado laakiin mar la leeyahay yan mataqaanaa yatawakaluna calallah ilahay dadku tala saarteen marka ma jirto wax meel lagu ogyahayoo ama biibaxa ama biibaxla'aan markay timaado arag markay imaa waysana yan mataqaanaa wuxuu ilaahay qadaray qaadawa yacnii boqolaal kale oo annaga aan maarata ama kumanaan kale oo annaga aan nala shaqaynin oo beerleya oo gobol ka jirto oo daalaa kufoor dhaco oo waxooda iyaga farsamaystaa jiro marka annaga wixii tababarona la siiyey qaybta annaga naloo tababaray waa garta